أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duurnimo ugu doorka roon waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad istishhaadi ah oo ka dhacday duleedka magaalada muqdisho madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in dowladda xabashida etoobiya aysan aqoonsanayn dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed isagoona dhanka kale sheegay inaysan etoobiya u diidanayn badda soomaaliya maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaalla degmada kamsuuma ee wilaayadaas dowladda silibiyadaha ee kenya ayaa shaacisay inay dib u soo celin doonto cashuurihii ay ka dhiidhiyeen dadka kenyaatiga ah waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dab xogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay guri ku yaalla degmada baardheere ee wilaayada gedo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha silibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fudiyeen gobolka laamo xamlada dacwiga ah ee irshaadu lumaha ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayaadka jubbada hoose hiiraan bakool iyo jubbada dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiiy tobanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka haatana warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday duleedka magaalada muqdisho ismaaciil salaad guleed ayaa bayaankaasi inoo akhrinaya war-saxaafadeed weerar istishaadi ah oo lala eegtay maleeshiya murtadiin ah toddobiyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha agoosto sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka saakay oo arbaco ah haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxay hoy u tahay maleeshiya murtadiin ah oo ka tirsan sirdoonka shahadalla dirarka ah ee kooxda riddada soomaaliya haliyeygan istishaadiga ah ayaa allah fadligii xoog ku jiray difaacyada cadowga kana gudbay xeendaabkii xerada gudahana u galay saldhigga wuxuuna halkaasi ka fuliyey camaliyad barakaysan oo geysatay khasaare xooggan oo leh dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaaray gaadiid dagaal ilaa iyo hadda intaan xaqiijinnay waxaa camaliyaddaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad waxaana lagu dhaawacay koob iyo konton kale dhaawacyada badankood oo halis ah ayaa loo daabulay dhanka magaalada muqdisho weerarkani kadib mujaahidiinta ayaa qarax u diyaariyey maleeshiya gurmad ahaa oo maraya duleedka isbaarada shabeelle qaraxaasi ayaa dhacay markii maleeshiyaadku dul tageen wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha agoosto sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka saakay oo arbaco ah haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxay hoy u tahay maleeshiya murtadiin ah oo ka tirsan sirdoonka shahadalla dirarka ah ee kooxda riddada soomaaliya haliyeygan istishaadiga ah ayaa allah fadligii xoog ku jiray difaacyada cadowga kana gudbay xeendaabkii xerada gudahana u galay saldhigga wuxuuna halkaasi ka fuliyey camaliyad barakaysan oo geysatay khasaare xooggan oo leh dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gaaray gaadiid dagaal ilaa iyo hadda intaan xaqiijinnay waxaa camaliyaddaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad waxaana lagu dhaawacay koob iyo konton kale dhaawacyada badankood oo halis ah ayaa loo daabulay dhanka magaalada muqdisho weerarkani kadib mujaahidiinta ayaa qarax u diyaariyey maleeshiya gurmad ahaa oo maraya duleedka isbaarada shabeelle qaraxaasi ayaa dhacay markii maleeshiyaadku dul tageen wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira oo gaaray murtadiinta weerarkani wuxuu qayb ka yahay howlgallada jihaadiga ah iyo weerarada abaabulan ee ka dhanka ah soo duulayaasha saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah camaliyadani waxay hiil iyo argoosi u tahay dadka muslimiinta ee ku dhaqan ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda kuwaas oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay raaf jirdil iyo tacadiyo guraacan kala kulmayey maleeshiyaadka shahaadala dirarka ah ee soo degay xerada roob da-ay waxaana xusid mudan in xeradan ay ahayd taliska laga abaabulayey weerarada sirdoonka riddada ee beegsanaya xaafadaha rayidka murtadiinta shahaadala dirarka ah ee horboodaya dulmigan waxaan u sheegaynaa inaan la mooganin dembiyada ay ku kacayaan lagana abaalmarin doono midhaha qaraar ee ay beerteen ogaadana intiinnii maanta ka badbaaday gacanta mujaahidiinta waxaa sugaya dharbaaxooyin ka xanuun badan midii maanta gaartay saaxiibadiinna xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee siliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in dowladda xabashada etoobiya aysan aqoonsanayn dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed isagoona dhanka kale sheegay inaysan etoobiya u diidanayn badda soomaaliya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa rajaxumo ka muujisay in dowladda xabashada etoobiya ay ka laabato heshiiskii lagu siinayay qayb ka mid a badda soomaaliya ee bilowgii sanadkan ay la gashay maamulka ashaadala dirarka ah ee somalilan wadahadaladii turkiga ee dhowaan fashilka kusoo dhammaaday ayaa xog dheeraada laga helayaa madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte oo cadeymo dheeraada ka bixiyey shuruudaha adag ee etoobiya ay ku xirtay in biyaha badda cas ee soomaaliya loogu bedelo qayb kale oo ka mid ah biyaha soomaaliya balse ah badweynta hindiya ayaa bannaanka soo dhigay sida kooxdiisa siyaasad ahaan loogu bahdilay wadahadaladii turkiga xasan garguurte wuxuu qiray in dowladda xabashida etoobiya ay miiska wadahadalka ka muujisay in aysan aqoonsaneyn wax la dhaho dal soomaaliyeed ayna iyadu isku aragto inay geeska afrika ka taliso bilaash xiite murtad xasan garguurte ayaa ku cataabay in dowladda xabashida etoobiya ay dhankooda kasoo xirtay albaab kasta oo ay xeebaha zeylac ugu bedeli lahaayeen aag kale oo isla biyaha soomaaliya ka tirsan
shalay etoobiya way diidaneed gobnimada dalka soomaaliya dafirtay maanta la joogana weli ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogaay weli ma aqoonsana waxaan wadahadalkii ankara aan uga soo kala tagna waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ayay diidan tahay waxaasi si loo waxeeya intaasoo jeer ayaa dowladda etoobiya ay meelo badan naga weliba naga xata xanaanteynaysaa inaan xanaaqno oon hindhisno oon qaylino oon caytano oon maxaayadoo raadinayso maanan samayn hadalkan uu ku hadaaqay madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaan ahayn wax cusub waxaana taariikhda ku cad in etoobiya ay weligeeda horar ku ahayd beriga iyo badda soomaaliyeed dhammaan qowmiyadaha xabashada ayaa aaminsan in caasimadda etoobiya ay tahay degmada balcad ee duleedka magaalada muqdisho sanadii labada kun iyo toddobadii markii ciidamada siliibiyiinta etoobiya ay duulaanka ku qabsadeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya degmada balcad ayay isugu tageen saraakiishii ciidanka hogaaminayay halkaas oo ay ku damaashaadeen iyagoo isu arkay inay xaqiijiyeen riyadii boqorkoodii melilig oo dadkiisa ugu sheekayn jiray in balcad ay tahay caasimadda xabashada nasaarada ah hogaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa qowsaaro u ah gaalada waxayna maxaafiisha siyaasadda la soo taagan yihiin in etoobiya ay siinayaan qayb ka mid ah badda soomaaliya balse aysan ogolayn inay u soo marto dhanka maamulka ashadala dirirka ah ee somalilan mahadsanid walaalka caliyare maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada kamsuuma ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo walaalka bashiir muxidiin abo eeman
boqolaal ka mid a dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga ayaa ka qayb galay daawashada xukun xaduuridda ah oo shalay genikii dambe maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku fulisay saddex askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland kuwaasoo gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta xukunkan xadka ah ayaa ka dhacay fagaara ku yaala degmada kamsuuma waxaana lagu fuliyey saddexda askari ee kale ah kow siciid cabdo yuusuf oo da'diisu ahayd lix iyo labaatan sano jir waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee loogu yeero nabad sugidda jubbaland wuxuuna la shaqaynayay muddo lix bilood ah labo maxamed cabdi xasan oo da'diisu ay ahayd soddon iyo siddeed sano jir wuxuu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland isagoo ka mid ahaa maleeshiyaadkii duulaanka ku qabsaday deegaanka buulo xaaje ee dhaca duleedka magaalada kismaayo kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku soo dhigay murtadka saddexaad ee xukunka lagu fuliyey waa cabdi cumar maxamed oo da'diisu ay ahayd siddeed iyo toban sano jir ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada jubbaland kuwooda loogu yeero booliska ee ka horgelaya magaalada kismaayo ugu dambeenna waxaa madasha laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka ay ku dhaceen mid gaalnimo ah laba maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري هذا وحان فلنينا حكمك محكمتك صوبحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
xukunkan qaybta ka ah fulinta xuduudda allah ayaa dhowr jeero hore sidan oo kale waxa ay maamulada wilaayaadka islaamiga dalka uga fuliyeen magaalooyin fara badan kuwaasoo madaxyada looga guray xubno murtadiin ah oo siyaabo kala duwan gacanta ay ugu soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta maadsnid abu ayman dowladda silibiyadda kenya ayaa shaacisay inay dib u soo celin doonto canshuurihii ay ka dhiidhiyeen dadka kenyaatiga ah wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in xukuumadda william ruuto ay sheegtay in dowladdu ay dib u soo celin doonto qaar ka mid ah tallaabooyinkii canshuuraha ay laashay kadib mudaharaadyo oo dad ku dhinteen bishii juun ee lasoo dhaafay taasoo sare u qaadaysa khatarta rabshadaha sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters gaalka john mabadi ayaa u sheegay mid ka mid a telefishinada dalka kenya waraysi uu siiyey in qaar ka mid ah tallaabooyinka wax laga beddeli doono oo aan dhammaantood lasoo noolayn doonin laakiin ay lagama maarmaan tahay in la bixiyo kharashada ay ku jiraan mushaaharaadka maclimiinta qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay dibadbaxidii xooganaa ee ka dhacaya dalka kenya islamarkaana hormuudka u ahaa ee ruuxay waddankaasi ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin inay dib uga soo laabtaan waddooyinka waaweyn ee gobollada waddankaasi oo ay ka mid tahay caasimadda dalka kenya kadib markii uu ku dhawaaqay wasiirka in dib loo soo celin doono tallaabooyinka lagu qaadaya canshuuraha markii waddankaasi dibadbaxidii xooggan ay ka dhaceen oo looga soo horjeedo canshuuraha ayaa madaxweynaha waddankaasi gaalka lagu magacaabo william ruuto waxa uu ka tanaasulay hindhisa sharciyadeedkii maaliyadda lix iyo labaatankii juun kadibna kala diray inta badan golihiisa wasiirada isagoo u hoggaansamay cadaadiska dibadbaxyaasha oo xoog ku galay baarlamaanka oo misna bilaabay bannaanbaxyo dalka oo dhan ka dhacay waxaa la sheegaa in dowladda kaafiradda kenya ay u dhexayso tartan ku aadan dalabaadka ka imaanaya muwaadiniinta dhibaataysan iyo kuwa amaahya deymaha sida sanduuqa lacagta adduunka wax loogu yeero i m f kaasoo ku boorinaya in dowladdu ay yarayso dhimista ay u helayso maalgelinta dheeraadka ah waddanka kenya ayaa la filayaa in mar kale dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan haddiiba ay ku adkaysato in xukuumadda william ruuto dib u soo celiso sharciyadii canshuur qaadasta waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dab xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay guri ku yaala degmada baardheere ee wilaayada gadow casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa saacadihii lasoo dhaafay dab xoogan oo ka kacay qaar ka mid ah xaafadaha degmada baardheere ee gobolka gado xaafadan dabka uu ka kacay ayaa lagu magacaabaa xaafadda kaskey iyadoona dabkani ku dhinteen ilaa iyo saddex cunug oo yaryara qaar ka mid ehelada qoyska dabka musiibada ay qabsatay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen meesha waxaa ka dhacay masiibo aad iyo aad u xun oo nolol iyo ay galaafsatay saddex carruur baa meeshan ku dhimatay oo halkaane oo isla dhasho iskuhay isku aabbe ah midka ugu weyn toddoba jir uu yahay midka kale kusoo xig shan jir uu yahay mid kale kusoo xigna laba jir ay tahay gabar ay tahay masiibadas baa meesha shalay ka dhacday xilli dambe oo galabkii ahayd waxaan ka codsanaynaa muslimiinta oo dhan meel kastoo joogto gurmad inay u soo gurmadaan aabbaha hadda cunuga dhalay qof hadda wax la weydiin karo ma aha waa qof sasay ilaahay aaladiis ogyahay waa maamada saas ilaahay ayaa iskale alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhacdadan ayaa qeybka iyadoona sidoo kale suuqa degmada wadajir iyo xaafad ahaanta dheer oo ka wada tirsan caasimadda magaalada muqdisho uu ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed mahadsanid cazaam faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha salibiyiinta kenya lagu gaarsiiye howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka laamu waxaa warar dheeraad ah laga helayaa howlgal qaraxa oo ay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolyo kufaarta kenya ka mid ah oo ku socdaaliyay duleedka magaalada kiyunga ee gobolka laamu baktigu waa sideed askari oo kufaarta kenya ka mid ah dhaawacuna waa kow iyo toban askari gubashadu waa gaari biiji ah haddaba howlgalkaasi kadib diyaarado kuwa kumaatiga u kaca ee helikobtarka loo yaqaano oo goobta soo gaaray ayaa daabulay bakhtiyadii dhaawacyada askarta kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta kenya ay ka fulinayaan gobolka laamu mandheera gaarisa iyo wajeer oo gebi ahaantood ka mid ah dhulka muslimiinta ay xoogga ku haysato saliibiyadda kenya xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayaadka jubbada hoose hiiraan bokool iyo jubbada dhexe aynu ku hormarno hiiraan iyo walaalka yaasir degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa si habsami leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaad al ummah ilaa sabiili rashaad waxayna wilaayadu kulan ku aadan xamladaasi la qaadatay macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuulaadka ee degmada calcali ee wilaayada hiiraan qaar ka mid ah macallimiinta madaariista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuulaadka ee degmada calcali oo kulanka kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay ka soo dhalaalayaan dowrka macallimiinta kaga aadan xamladaasi dacwiga ah anigoo ku hadlaya magaca culimada degmada ceel calay gaar ahaan madaarista qur-aanka kariimka waxaan caddaynaynaa in ay dacwadii ay na soo gaartay oo ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad si aada oo u wanaagsan ay na soo gaartay maanta kulan aan qaadanay dhammaan culimada qur-aanka kariimka madaarista ka shaqaysa iyo kuwa iskuulka ka shaqeeya aad baan soo dhaweynay insha allahu tacaala wax badan oo awaamir ah kasoo baxay waxyaabo badan oo nala amri ayaa jira insha allahu tacaala anagana dadka dacwada degmada ayaan kamid nahay inaan gaarsiino dadkaasi dacwadii aan nala amray iyo waxyaabihii nagala raabiyey wixii dadka la farayay oo ugu horeysay diinta islaamka in kor loo qaado insha allahu tacaala waana waana qaadan anagoo maanta shir weyn qaadanay kuna saabsanaa xamladii xarka mujaahidin al-shabaab kasoo baxday aad bay noo soo gaartay si faahfaahsay noo soo gaartay anagoo ku sugan degmada ceel calay aad baanu soo dhaweynay saas darteed wax badan waa lasafray lisamray wax badan waa laska reebay wax alla waxii nala faray oo wanaagga waan qaadanay insha allahu raxmaan wax alla wixii nagala reebana waan ka harnay insha allahu khayr badan oo nala waa nala faray haddana dacwad way noo socotaa insha allahu si fiican ay nooga socotaa qaybta macalimiinta waxaa kamid ahaa ardada ina ay macnaha libiskooda laga fikira akhlaaqdooda iyo waxaa kamid ahaa inay arday masaajida lagu soo xiro anigoo ku hadlaya codka macalimiinta qaybahooda kala duwan culamaadudiinka macalimiinta dugsi quraanada iyo kuwa iskuulada hadday yihiin iskuulka weyn iyo iskuulada kaleto barayfadyada oo magaalada ku yaalo maanta alxamdulilah waxaa noo socdo xamladii xaragiga ahayd qodobo badan oo qusayay macalimiinta ayaa noola soo bandhigay qodobadaas oo ay kamid ahaayeen in macalimiintu ay kaalin ama door weyn ka qaataan sidii dhalinyaradu ama ciyaalka roorroon loogu soo xiri lahaa sida masaajida masaajidka sidoo kaleeto in macalimiintu ay xil weyn iska saaraan in ardayda laga kontaroolo isticmaalka ama qaadashada si gaar ah telefoonada in nadaafadooda laga fikiro in la ilaaliyo waxyaabaha wax lagu barto oo ugu horeeyo kitaabka qur-aanka kariimka iyo sida buwaagta iyo waxyaabaha lamid ah in la xafido wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa juhdi ballaaran gelisay sidii xamladaasi dacwiga ah ku gaarsiin lahayd bulshada ku dhaqan miyiga iyo magaalooyinka wilaayada iyadoona maamulkii islaamiga ah ee gobolka hiiraan uu lajno gaar ah u xil saaray xamladaasi sidoo kale waxaa si habsame leh wilaayada islaamiga bakool kaga socda xamlada dacwiga ah sida uu ku waramayo cabdiqani maxamed xamlada irshaadu lumah ilaa sabiili rashaad ayaa weli si habsami leh uga socota deegaanada wilaayada bakool maalmihii lasoo dhaafay kulamo wacyigelin ah oo qayb ka ah xamladaha ayaana ka soconayay magaalada buurdhuxunle qaybaha dadweynaha ee ka faa'iidaystay kulamada ay barbar socotay muxaadaraadka ay jeedanayeen culimaa udiinka waxaa ka mid ah gaadiidleyda noocyadooda kala duwan iyo xirfadleyda gaar ahaan harqaanleyda waa kuwan iyagoo ka warramaya waxyaabaha ay faa'iideen waxayna u mahadceliyeen mujaahidiinta iyagoona ballanqaaday inay dhaqangelin doonaan awaamirtii la siiyey mayn mahadnagaane amiirkeena abu ubeyda xafidahullah saasoo kale mayn mahadnagaane culummadii xamladan nindaadiyaasay waqti ka biiday ilaa afar maalmood meelin waliba wax muxaadaraad ninka akhriyaasiya ang mahadnagaan maad badija kuleysa magaaja kuweerta anaad magaaga mootoleyti beseeka kooy mootoleyta kumadana mootoleyti tilay meedad waala ku reebi waana wala fadhi mootooyinka waala ku reebi mayba kumadahayay meelooyinkii oon safarahayan oo lahaa reebi sida waajid hudur barmuudo oo wala jeeya ilaa kii roonya waxyaala saas ee laku reebi balaango waliba wana malwaadiila saaraw migili balaango muharamaada waliba waa dhisbarakisa koo badaa mootooyinka la saaraw yaa laku reebi walaayilana fadhey oo ilaahay banoo reebay hortaban oo reeb banaay hatana nin sheegi walxume sidii ku heli walaayilana fadhey oo diinta islaamka basalkadana sidii oon gaadan marka mayba leenaa haddii una mootoleena as ogniin badbajidkuwa ka laabmaaneen mudaqaankaasaka gala weerane horbaan wal nin sheegi hatan way ninkanagi ma ogaayna ma erdoon lan dheegna ma lee lanki mo lankel dhatiyo hortaban ogaayne warkii sidii waliba aad haninka fari in qaadane asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay meenka mahadiyay ilaahay muslimiinni waali maamul islaamnimi waali aradan sida karoogi darnaan wal ogi lamba hortiisa aan dareeray lanki hoogle hooglahay lanki badan badanaay ilaahay nin waali inti muslimni waali hatana jidka nabaha sallallahu alayhi wasallam dadni hogaamiyo hatan nin waali hatan hilijahad hana geysi imraga in inta geysi ilaahagaasan ka mahadiyana mahadaas baadasha may mahadiyay wilaayada islaamka dowladda inta ninka qabati kulmaada nin akhriidi walaagiyo laxaqidmadi hanin gudbiyeen hana deereen haaniqaadi dhani waala baadasha nimanka karate tolaayo bilad karoogo kumadana may waha karate sidii linka talagal walad gorde khamiis iyo bagastaan iyo surwaal iyo jilbaab iyo walaana sidii walad gorde amarkii nin shay qaadani jazaakum allah khayran
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaq ku aadan xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad iyadoona culimada oo ay horkacayaan maamulada degmooyinka iyo odayaasha dhaqanka ay dacwada sii gaarsiinayaan deegaanada hoostaga degmooyinka wilaayada iyo tuulooyinka miiga ah walaalka cismaan axmed obow ayaa isaguna inoo diyaariyey warbixin ka hadlaysa xamlada dacwiga ee ka socota wilaayada jubbada dhexe iyadoo qayb ka ah xamladii ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ciwaankeedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxa ay gaartay deegaanada miiga ah ee hoostaga magaalada jilib maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo guddiga ku howlan dardargelinta xamlada ayaa dhowaan waxa ay gaareen deegaanada galshiiq abikar iyo xaranka halkaas oo lagu qaabilay bulshada ku nool deegaanadaasi kuwaasoo lagala hadlay waxyaabaha ay xambaarsan tahay xamlada qaar ka mid ah waxgaradka iyo dadka deegaanka ee kulamada lala yeeshay ayaa kadib waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxgaradka iyo dadka deegaanka ayaa lala kulmay waxayna kulamadaasi kadib la hadleen warbaahinta islaamiga landalus iyagoo ka warramay waxyaabaha lagala hadlay xamlad dacwo ah oo maaragtay xarakada kasoo timiday una keenay deegaankan ceel sheekh abiikar xamladaas dacwada ah oo noola keenay kulankii la wada kulmay laiswaraystay waa aqbalnay waxyaabihii noola sheegana waxaa kamid ahay muqaadaraad gebigiis ayo nooc inaan la ogolayn waxaa kaloo noola sheegay dharka kafiifka ah oo maaragtay dadka ku dhegan amba gabar ha noqoto amba wiil ha noqdo isagana inaan la ogolayn waxaasoo dhan xayaheda maaragtay fisa kulligiis irid alla iriduu ku yimaada xayaheda maaragtay inaan raalli laga ahayn warkaasna si guudaan u qaadanay xamlo ayayna soo gaarsiiyeen alamru bilmacruuf in la qaato wixii xun oo munkar an la iska nahiyo waan qaadanay si toosa ayaa u qaadanay unakun waxaa ballan qaadnay inaan baadiyaha dadka ku nool oo markaas mas-uulka aan ka nahay inaan farriin gaarsiino samaantana lees amro iyo xumaanta in leeska reebo sida bacyaha sida maraq dagaaga sida dharka si xun loo talo xijaabka khafiifka ah iyo midka si xun loo talo kuwa muxuu ahaa inoo yimid dacwadana soo gaarsiiya ilaahay kheyr ha siiyo ummadda muxuu ahaa muslimiinta ragga jihaadayin ilaahay kheyr ha siiyo dhiigooda ayaa meeshaan muxuu ahaa ku baranaa wixii oo xun dhan inaan iska reebno waxaa kamid ah wixii muqaadaraadka ah waxa la isku caddeeyo bacyaha iyo waxay xun dharka haafka ah oo sharci islaamka oo ogoleynan wax kale ee noo sheegan ilmaha tarbiyooda tarbiyadooda inuu ilaahay nagu toosiyo wax walboo xun inaan iska ilaalino awalan salaada inaan la hagaajiyo ilaahay subxaana watacaala laga cabsado oona la iska ilaaliyo waxyaalaha xumaanta ah oo kamid ah muqaadaraadka iyo dharka khafiifka ah oo sharci islaamka aan ogoleynin ilmahana inaa aa tarbiyadooda la hagaajiyo tan iyo markii wilaayadu ay ku dhawaaqday xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxa ay mas-uuliyiinta wilaayada iyo maamulada degmooyinkaba si wada jir ah u wadaan xamlada iyadoona guud ahaanba la gaarsiiyey degmooyinka iyo deegaanada haddana waxa ay xamladu ka socotaa deegaanada miiga ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu